waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com waxaa magaaladan melbourne lagu qabtay afur ay isugu yimaadeen xubno ka tirsan jaaliyadda soomaalida iyo dad kale oo ajaaniiba barnaamijkan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey jaaliyadda somali community inc waxaana madax ka faarax warsame maanta waa maalin ka mid ah bisha barakeysan ee ramadaan waxaan xaafadda falamintan ku qabanay munaasabad iftaar dinar ah ama afur af soomaaliga waxaa lagu yiraahdo oo aan ugu talagalnay communitiga halkan ku nool inay isugu yimaadaan halkan oo ay nala afuraan sanad walba ayaanu qabanaa afurkan ma aha kii ugu horeeyey mana rajeynayn insha allah kii ugu dambeeyey inuu noqdo waxaan rajeynaynaa sanad walba inaan qabanno runtii dad aada u fara badan ayaa ka soo qayb galay munaasabadda intaan filaynay in ka badan ayaa timid muhiimadduna waxaa weeye dadku inay isu yimaadaan la wada cunteeyo la is arko la sheekaysto weye maadaama maalmo farxadeed aan ku jirno oo bisha ramadaan ay tahay arrintu saasaan u qabannay sanad walbana waa qabannaa waana sii qaban doonaa xasan waa garta dad badan oo waxaa ka soo qaybgalay siyaasiyiin iyo ajaaniiba muhiimadda ay leedahay in dadkaas ay ka soo qayb galaan afurka muslimiinta maxay runtii muhiimadda waxaa weeye mar walba annagu brograam keliya maahan ramadaanka keliya maahane brograamyada kale oon qabana xataa waan u yeernaa waxaa weeye maadaama aynu joogno waddan western aynu joogno isdhexgalka bulshadu waa muhiim weeye in la isbarto in la kala qoqobnaado oo qoloba meeshooda ay joogto deganaato wax fiican maahan marka inay dhaqankeenna annagana waa noo wanaagsan tahay iyagana waa wanaagsan tahay annaga waa noo wanaagsan tahayoo dhaqankeenna iyo sidaan u dhaqmeyno iyo inaan dad wanwanaagsannahay ayayna baranayaan oo naga faa'iidayaan iyagana waan ogaanaynaa dhaqankooda iyo waxyaabaha wanwanaagsan oo dhan oo ay leeyihiin baanu ka qaadanayna marka in lays arko layswaadaarsado aragtiyada la wada sheekaysto laysmaqlo layshadlaa aad bay u muhiim u tahay marka taas waay aan ugu casuunnaa dadka martida aan ugu casuunnaa inay ka soo qayb galaan munaasabadaha noocaana qaar ka mida dadkaasa khudbooyinka jeedinaya ajaaniib siyaasiyiin maxaa ugu muhiimsanaa hadallada ay ka jeediyaan munaasabaddan oo kale horta munaasabaddan maalintaani maalin maahan arrimo siyaasadeed aan uga hadalna maahan inta badan waxaanu xoogga saarnaa bisha ramadaan iyo jaaliyadda waxaa loo yaqaano isdhexgalka bulshada iyo wada sheekaysiga iyo isimaatinka muhiimaddu intaas weeye waanu joojinay annagu wax siyaasadda bisha ramadaan in looga hadlo siyaasadda bilaha kaleo dhan baa u furanta inay dadku ka hadlaan marka xataa siyaasiyiinta noo imaanaya maanta arrimo siyaasadeed kama hadlayaan waa laga yaabaa qofku inuu sheego meesha uu ka yimaado macnaha xisbigu ka soo jeedo iyo waxa uu qabto waxyaabahaas waa laga yaabaa laakiin inuu arrimo kaleo siyaasadeeda inuu ka hadlo marka horena uma sheegnay iyagana inta badanba kuma soo tagalaan oo markay yimaadaan arrimo siyaasadeed inta badanba kama hadlaan waxay tixgeliyaan runtii dhaqankeena aad u tixgeliyaan oo istiraamaan aad iyo aad waa garta ugu dambeynta marka soomaalida laftigeeda in iftaarka laysu yimaado maaragta bisha ramadaanta la xuso maxay muhiimadoo leedahay walaahi runtii soomaalidu dee weligeedba arrintan arrin waxaa weeye marna diiniyana ah weeye marna dhaqanno ah anagu dhaqan markaan leenahay anagu laftigan dad islaamaanu nah marka meel walbay ka jir jir soomaaliya markaan marka anoo yar waan xasuustaa waa lasu imaan jiray waa la wada afuri jiray meelaha lasugu imaan jiray haddana intii oo kale un baan samaynan tii waxba kama duwanaa keliya waddan kale oo waddankii ka duwan soomaaliya ayaanu joognaa kaas wey marka in laysu yimaado oo communitigu is arkaan oo isdhexgalka bulshada laysu yimaado lays arko layska warqabo waa muhiim wey sidaan soo sheegayna xasanow munaasabadan keliya lama qabanay annaga sanadkii waxaan qabanaa afar ilaa iyo shan munaasabadood oo waaweyn baan qabanaa mid ka mida ilaa laba kun oo qof baa kasoo qayb gasha haddaysanba kaba badnaynba caruur iyo dumar isugu jira marka in laysu yimaado munaasabadaha kon laga qabto qayb waxay ka tahay waxqabadka jaaliyadda ayay ka tahay annagu shaqadeena waa laba qaybood qaybna waa qaybta advocacyga loo yaqaano oo dadka support letrska loo qoraayo loo doodaya xuquuqahooda la raadinayo qaybtaas waa qayb waana tan ugu badan ugu ballaaran weeye tan kalena waxa weye munaasabadaha aynu qabanno oo dadka aanu isugu yeerano marka munaasabadu way badan yihiin afar iyo shan un baan kuu sheega waaweyn laakiin kuwo yar yara waxaa jira ku dhex jira marka haddii laysku daro labaatan waa gaaraya sanadkii waxaanu qabanno haddii laisku wadageeyo kuwa yaryarka ah iyo kuwa waaweyn inta badan kuwa waaweyn un baan sheegnaa laakiin kuwa yaryar baa jira family fundays waxaa la yidhahdaa jira dumarka isugu yimaadaan baabikiyo ay samaystaan waxaa jira maalin carruurta ay leedahay kuwaas ma aana sheegno inta badan laakiin kuwo badanoo waxaa jira kuwa waxaa jira xataa communitiga laftigooda inaan u qabanno ay laftooda isugu yimaadaan haddii arrimo dhinaca soomaaliya ay ka timaado ama meel kale ay ka timaado iyagana munaasabadaan u qabnaa marka muhiimadda waxaa waaye jaaliyaddu shaqadeedaaba qayb macnaa anigu saan u fahamsannahay waxqabadkaas waa in dadka wax loo adeego loo shaqeeyo wax loo qabto waxyaabay u baahan yihiin laga caawiyo muhiimaddu intaas weeye marka aad bay u mahadsan yihiin cid walba oo kasoo qayb gashay weliba jaaliyadda soomaaliyeed runtii aad baanu aad baan u salaamaya meel walba ay joogaan waxaan leeyahay waxaan leenahay waxaan leeyahay ramadaan mubaarak sidaan soo sheegayna maanta intaan filaynay in ka badan laba jibaarkeed baa timid asalaamu calaykum magacaygu waa maxamed xarbi caawa meeshaan waxaa iskugu imaanay somaali community oo aan soomaalida iyo dadka degan dalka victoria oo muslimiinta ah iyo kuwa aan muslimiinta ahaynba loogu yeeray in afur wadareed halkan aan ku samaysanoo lagu wada afuro waxaana soo qabanqaabiyey guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee faarax waxayna masjid u gudbinaysaa masjid fiicanay gudbinaysaa oo in dadka muslimiinta hal meel iskugu wada imaadaan ay tusaan dadka aan muslimiinta ahayn in ramadaanka waxa ay tahay wadajirka afurka iyo iyo wanaagga ku jiro marka arrin aad aan u soo dhoweynayno waaye waxaa u muuqataa sanadkii hal mar inuu dhaco ba waxaa dhihi lahay nooga badiya insha allah sanadka hal mar nooga badiya magacayga waa yaasiin maxamed faarax caawa waxaan isugu nimid afur oo afursanaadeed ururka soomaali community uu sameeyo oo sanad kasta uu qabto mid ka mid ah dad badanoo halkaa isugu yimid oo hay-adaha dowladda iyo baarlamaanna iyo xisbiyo iyo soomaali gabdho ganacsato siyaasiyiin badan booliiska afur fiican baa meesha ka dhacay waa la isku arkay khudbadana waa ka dhaceen waa aad iyo aad baan maaragtay aan wada farxana wada saaxiibo badan baa isku arkay dad fara badan oo ku wada farxay wada afuray afur wada jiroo khayraysan buu ahaa allaha noo aqbalo muhiimad fiican bay leedahay runtii dad ajambaa yimid oo runtii oo isdhexgalka iyo wax wada qabsiga ummadaha ayay aada ugu fiican tahay marka wayna u riyaaqeen oo waxay markii khudbada ka jeedeen qaarkood inay cuntada meesha lagu sameeyey in aada ugu bogeen aada ugu helen bay sheegeen waana arrimo isu keenaya markay qof dadku markay muddo maalintoo dhan gaajaysanayeen oo cibaado ku jireen oo soonaayeen markii cunto la cunayo waa la farxayaa kulli waa laisla farxay marka farxaddii ay ka qayb galeen iyaguna oo iyo cuntadii aad bayna u fiicnay iska dhexgalka bulshooyinka arrintan oo kale in la wadaago waa wax wanaagsan wey assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caawa waxaanu isugu nimi xaflad ah afurin oo soo diyaarisay ama soo diyaariyey somali community inc oo guddoomiye faarax uu hawshaas soo abaabulay runtii waxay ahayd xaflad afur aada u wanaagsan soomaali iyo dad ajnebiya oo ah dadka dalka degan reer victoria oo ka ah mas-uuliyiinta reer victoria ka mid ah ayaa isugu yimi iftaar aada u wanaagsan bay ahayd farxad leh soomaalida iyo dadka kale iyo meesha isugu yimin ay si fiican u wada ciideen lana soo bandhigay sida waxa ay tahay ramadaanka ama muslimka soonkiisa suu yahay dadkii intii ay ka qaateen sawir aada u wanaagsan markii ay la kulmeen ama dhex mareen dadkii kale iyadoo aan weli la afurin ay la sheekaysteen weydiiyeen sababahay u sooman yihiin maxay tahay ujeedadu waxaan aada ugu faraxsanahay dhallinyaro iyo haween aada u wanaagsan oo joogay oo ka bixiyey tusaale fiican ka bixiyey islaamnimada una sharaxay dadkii meesha yimi ee ajnabiga ahaa marka aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa waxaanu jecelnahay inay kuwa kuwa xaflada sidaasoo kale ah inay dhacaan oo badan oo dadkan aan diinta haysan lagu soo casumo si ay u arkaan waxyaabaha diinteenna qiimahay leedahay iyo muxuu ahay islaamnimada wanaaggeeda marka aad bay aan ugu faraxsanay inaan ka mid noqdo caawa joogana meesha la isugu yimid
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali